dayaxa haysaday xidigaha dushiiniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa himila f m waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu kuurgalnaa mowduucaan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid golaha aanu ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa sababaha keeni kara in gabdhaha naafada ah ay ku yaraadaan goobaha waxbarashada waxaa inala falaqaynaya martida kale ah aamine maxamed dhurow iyo xabiibo cali abuukar farsamadu waa timajile tabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiya nuur ah ee soo dhowaada mar kale كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirrado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqancelinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqancelin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanay ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqancelinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigaye dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaaya yaaqay hanagu qaylinano xarumaha dhaqancelinta al abraar baa dhexda u xirto dhaqancelin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqancelinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqancelinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqancelinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheela tiran waxaa halkaas diyaarka ugu ah dictor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqancelinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarumaha alabraar waxa ay gooni leeyihiin dhaqancelinta gabdhaha da' kasta waxaana heegan ku ah haween loo carbiyey dhaqancelinta iyo waxbaridda gabdhaha xarunta koowaad ee dhaqancelinta wiilasha ee al abraar waxay ku taallaa deegaanka siinka dheer gaar ahaan xaafadda alxayaad agagarka isbitaalka fiqi kasoo horjeedka masaajidka dabaqa ah xarunta labaad ee dhaqancelinta wiilasha alabraar waxay ku taallaa deegaanka ceelasha biyaha dhabarka dambe ee shirkadda hormuud agagaarka ateenada samafon xarunta saddexaad ee dhaqancelinta wiilasha ee al abraar waxay ku taallaa xaafadda shirkore agagarka sargaduuda halka xarunta dhaqancelinta gabdhaha alabraar ay ku taalo deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan inta u dhexaysa quraca dhimbil iyo qoorsuul nawaaxiga iskuulka ibnu quseyma wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo labo iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة
naafanimada waxaa lagu micneeyaa cillad jireed amaba maskaxeed taas oo qofka ka reebi karta inuu qabsado mid amaba laba ka mid ah shaqo maalmeedyada nolosha sida ay qabto w h o hay-adda caafimaadka adduunka naafanimadu waa qeyb ka mid ah nolosha aadanaha oo waxaa wax dhici kara ah in qof walba uu maalin amaba noloshiisa oo idil la kulmo xaalad noocaas ah tiro ka badan hal bilyan oo ruux oo naafo ah ayaa maanta ku nool dunida waxayna taasi ka dhigan tahay in shan iyo toban boqolkiiba dadyooga dunida ay yihiin naafo dalkeennu waxa uu ka mid yahay wadamada ay ku nool yihiin dadkaasi inkastoo aanan tirokoob sax ah laga haynin fursadaha aanan badnayn ee dalka ka jira sida tan waxbarashada ulama sidna dadka kale haddaba doodeenna kaswadaag ayaan isku weydiin doonaa sababaha keenay in naafadu si gaar ahna dumarka ay ku yaraadaan goobaha waxbarashada ma goobaheenna waxbarashada ayaanan saaxiib la ahayn qeybtaasi bulshada ka mid ah ma qoysaskan u jeexin waddo ay kaga faa'iidaysan karaan mise takoorka bulshadeenna ayaa sabab looga dhigi karaa weydiimahaasi iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa doodan ay ila falaqaynayaan aamine maxamed dhurow oo hogaamisa urur u olo oleeya haweenka naafada ah iyo xabiibo cali abuukar oo xubinka ah ururkaasi soo dhoweyn kadib waxaan ugu horreyn weydiiyey waxa ka run ah in haweenka naafada ah ay ku yar yihiin goobaha waxbarashada caasimadda waa mahadsan tahay walaashan sacdiyo waa aragti jirto in goobaha waxbarashada ee dumarka naafada ay ku yar yihiin waana wax dhab eh xaqiiq eh lahayo inay ku yar yihiin
sababaha ku yareeyey dib ayaan uga imaan doonaa Eh, balse aan siiyo eh, xabiiba oo dooda kula wadaagaysa Eh, waxaa la yidhaahdaa gabdhaha inta badan waa ay ku yaryihiin eh, xarumaha waxbarashada marka loo fiiriyo kuwa naafada ah. marka mm, aragtidaasi aragti jirto ma tahay aragtidaas aragti jirta way tahay oo aad iyo aad ayay ugu yaryihiin dumarka naafada ah in ay micnaha goobaha waxbarashada ay ku yaryihiin waxaase keenaya dhibaatooyin fara badan oo micnaha anagoo eh, usoo laaban doono ugu yaraan uun xalalka kala qaqaadi doonana eh, dhibaatada waxay tahay Eh, aaminaan ku laabanayaa aaminoy waa ay ku yar yihiin waa isla aragnay laakiin maxaa aa ku yareeyey baa is leedahay Een, run ahaantii horta een, mid iyo laba haddaan kasoo qaato dhanka maxaa la dhahaa familiga oo mar walba gabadhii ka saraysiinaya hadday naafo tahay hadday naafo ahayn ka saraysiinaya wiilasha een, taas sababay u tahay caqabada kaleeto ee ugu- ay ugu yaryihiin waxay tahay takoor ee, maxaa la dhahaa ay ka takooran yihiin bulshada Een, caqabada saddexaad waxay tahay in maxaa la dhahaa goobihii waxbarashada ay farendali la ahayn ama saaxiibo ay la ahayn dadka naafada Een, hadday tahay maxaa la dhahaa fasaladii hadday tahay hadday tahay een, marinkii loo maraayay oo kaleete Een, maxaa la dhahaa haddii ay tahay een, skillskii waxbarashada oo kaleete inuusan macalinkii u tababarneen Een, dhanka kaleete een, dhan dadka naafada ayaga laftirkooda een, way ka- qayb ayay kasoo gelayaan een, maxaa la dhahaa een, inay ku yaraadaan goobaha waxbarashada sababtoo ah een, sabab la xiriira een, inay xishood dareemaysa gabadha waa ogsoon tahay een, maxaa la dhahaa dumaraa nahay dhammaanteen dumaraa wada nahay mid naafo iyo midaan naafo ahayn mar walba xishoodka waa loo baahan yahay laakiin haddana dumarka naafada waxaa u dheer xishood iyo iyo maxaa la dhahaa ay dareemayaan in maxaa la dhahaa bulshada ay la sineen ama maxaa la dhahaa nafsad ahaana waxay u dareemayaan in bulshada ay ka takooran yihiin bulshada ay ka duwan yihiin taasi sababteedana waxaa iskale bulshada mideeda kaleeta waxaa jirta dadka naafada naafanimada broblem kuma hayso dhibaatana kuma hayso laakiin broblemka ugu badan dadka naafada ee nolosha karida ama maxaa la dhahaa quusta gaarsiiya waa dhanka bulshada waa kuu soo laaban doonaa saa ugu yaraan un iftiimiso maxaa ku dari lahayd xabiibay sababahaas ay sheegtay aamina aba waxaan ku dari lahaa in micnaha gabdhihii ama naafadii oo dhan ay dhibaato ku tahay bulshada micnaha markii ay dariiq qaataa marayaan oo la leeyahay warqabi hebelow ama ilbuu la-yahay ama waajiis dhibaatada xishoodka ka keenaysaa waxay tahay inay bulshada aysan dhex gelin oo qof walba uu is yiraahdo bal adi ma aadi kartide yaana lagu soo bulshadan aysan ku caynina iska kaga har oo kale intaas dhibaatadaasaa ugu badanaysnaya
aamina haddaan kuusoo laabto waa kala qaado saddex qaybood baad ka dhigtay haddaad si fiican u iftiimiso eh, qoyska eh, mushkiladda ka dhex taagan ee aan u ogolaanaynin gabadhan inay goobaha waxbarashada inta tagto ama qoysku u diraan maxay tahay
aada mahadsantahay sacdiyo Een, dhibaatada qoyska ee kaga imaanaya gabadha naafada ah inay goobaha waxbarashada tagta waxay tahay een, ayadiioo la leeyahay war adiga gabadha naafo waaye een, wiilkiio oo cagihii la wiilkii aan naafada ahayn matalan naafada aragay ah, een, way kala duwan tahay qaybaheeda gabadhan arag hadday la-dahay ama hadday jirka qaybo ka mid ah ay la-dahay ama haddii ay dhagaha maqalka ay la-dahay oo kaleete gabadhiioo joogta oo naafo eh wiil guriga la joogo aan naafo ahayn een, ma islihii waalidka wiilkiyay reebayaan oo gabadhii ay dirayaan sababtoo ah wa- waa waa ogsoonnahay waxaan waa dhaqan soo jireen ah Een, inta badanna waxaa waxyaabaha sababta ugu weyn ee ee- ee maxaa la dhahaa ku tiirsan tahayna waxay tahay cultureka dhanka cultureka dhaqanka Een, waxaan ogsoonnahay in dhaqankeena uu maxaa la dhahaa ka mid yahay in wiilasha mar walba la saraysiiyo wiilasha mar walba horumarkooda lagu dadaalo waxaad dareemaysaa in la dhahayo gabadha naa wiilka quraac ma u diyaarisay iskuul u socdaa gabadhii iyo wiilka iskuulay wada dhigtaan hal meel ay u wada socdaan matalan iyadoo la leeyahay gabadha naafada markii laga soo tago iyada naafanimaba loo takooraya een gabadha aan naafada ahayn xitee iyadiyo wiilka iskuulka la aadayso oo wax la baranaysa haddana waxaa laleeyahay war gabadhii wax een nayaa wiilkii ma u ma u diyaarisay een cuntadiisii na dharkiisii ma u kaawadaysay buugaagtiisii ma isku aamin ay adaa doo doodee iyadoo oo oo wiilashii gabdhaha ay waxbarashadu ku kala badan yihiin Ah, haddana gabdhihii kale ee aan naafada ahayn waa ay joogaan waxbarashadii oo waa lagu arkaa marka iyaga la idin barbar dhigo goobaha waxbarashadu Waa ku yar.
waa hooseysaan Yes.
gaar ahaan marka la fiiriyo Eh, ayagana caqabadaas oo idinla qabaan marka familka loo fiiriyo oo wiilashaa la hormariya wax idin gaar oo qoyska dhinaciisa ka imaanaya maa jiro yes waxaa la leeyahay gabadhan waa naafo ya waa naafo hadday wax barato maxay maxay soo kordhinaysaa ha Een, sanadahan sanadihii ka horeeyay lama aqoonsaneen iskuulaadka waa ku yareen really aniga iskuulka markaa soo dhiganayay primary secondary intermediate intoodaba iskuulka aniga keligeeya gabar naafo ka ah xitee wiilal naafo way ila dhigteen laakiin gabar aniga keligeeya naafo ka ah that is why waxaad dareemaysaa in gabdhaha ay ku yar yihiin waa taasa sababo eh Een, aniga wadada markaa maraayo xaqiiqatan been kuma sheegaayo tusaale aan isku soo qataa Een, waxaan rabaa inay gabdhaha ani maanta codkayga dhegaysan doono inay tusaale iga dhigtaan iskuulka aniga aniga qasab ku tagay waalidkeyga ka codsaday asagoo la leeyahay bulshada ay leeyihiin gabadhan wax ma baranayso waa naafo yaan la dhibin macnaha en en waalidka ma ka ahan xumaan markii loo fiiriyo waxay ka tahay waxaa jira wax la dhahaya negative discrimination and positive discrimination markii loo fiiriyo dhanka waalidka waa positive discrimination laakiin dhanka bulshada negative discrimination iyo positive discrimination labadaba way naqan karaan oo maxaa la dhahaa midda positiveka waxa waaye waa mid maxaa la dhahaa la aqbali karo laakiin oo loo dhimirinayo waalidku wuxuu leeyahay gabadhan naafo waaye gabadheeda maxaa la dhahaa waxbarasho iyo waxaas ma lagu dhibaaye iska daa wax ma baran karta yaan la dhibin dhanka bulshada waxaa lagu leeyahay war qoftaaneta iyadaaba naafe ahay maxaa la dhahaa mar walba marka gabadha naafada mar walba way nugushahay mar walba waa midda dhibaatada iyada u nugul hadday tahay bulshada dhankeeda hadday tahay dhanka familka hadday tahay dhan walbaba taasa sababaysa marka in ay ay goobaha waxbarashada ku yaraadaan wadada markii aniga aan maraayo oo waxbarashada aan aadi jiray waan ka dhuuman jiray bulshada xaqiiqatan aan- xaqiiqdan kaaga hadlaya bulshada waan ka dhuuman jiray because of ardaya ila socota buugaagta iyo wadda waxaan dhihi jiray iga horumara idinka markuu dadka dhan bul- ay jidka ka yaraadaan yaan soo baxaya iskuulka imaanaya dadsa waa dareemaysaa marka xishood cabsi oo ama aniga waxaan dareemaya ama dadka ay ku dhahaan qoftan naafada ee iskuulka u socoto qoftan naaf jista ee iskuulka u socota naafa hadeertaana xilligaana la adeegsada laakiin markaaseeto erayo markaas qofka damiirkiisa lidku ah oo maxaa la dhahaa isaga xanuun uu ku dareemayo yaa la dhihi jiray curyaanka naafada ee, jiiska jeeriga laangaraha waxyaabahaas camal aa loo adeegsan jiray oo kuu soo laaban doonaa xabiiba adna takoorka ayaad eh, ka dhawaajigsay weliba dhinac kalea ka fiiriso waxaa jira markay wadooyinka marayaan eh, waa la tuuriyaya haddaad adigana bal ugu yaraan meeshaas bidhaamiso haddii aan meeshaas sii bidhaamiyo micnaha qof marka uu yahay ama uu garguurana hadda alxamdulilah sidii hore boqolkiiba boqol horta waa laga fiican yahay xoogaa bulshada in oo waxaad moodaa inay isbedelayso oo micnaha uu qofkan qofka kale uu la mid yahay ay u moodaan laakiin ewel markii hore waxay ahaan jirtay qof naafo ah ama qof oo oo- oo curyaan ah markuu marayo fikiri kii curyaankii mid yar iyo mid weynba waxay dariiqa u istaagi jireen inay fiiriyaan qofkan naafada xaguu u socdaa macnaha naafada wax way baran kartaa maba aysan aaminsana waxay aaminsanaayeen dadka hore inay naafada tuugsato oo micnaha ay iyada wax la siiyo bes ay meel fariisato waalidka guriga jooga haddii uu yahay qofkan naafo waaye qofkan naafo waaye yaan la dhibina iska daa asaaba ilaahay u baahano meel ha iska fariisto uu leeyahay marka takoorka iyo dhibaatada yaalla hadda alxamdulilah aad iyo aad ayaa looga soo kabsanayaa hadda sidii horena inkastoo laga fiican yahay weli un dadka xoogaa wax unbaa ku dambeeya
marka dhinaca qoyska u fiirino adiga iyo jiilkii lamid ahaa eh, fursadaha qoyska ay ka heli jireen dadka naafada ah si ay ugu yaraan iskoolaadka u tagaan oo goobaha waxbarashada wax usoo bartaan intee la ekaaya wallaahi markaas aad iyo aad ay u dhib badneyd sababtoo ah qof micnaha markaas socdo haddii la arko ama birku kutabaya ama garguuranaya ama socdo waxaa la dhihi jiray qofkaa naafada ahaa hebel jiiskiyaa meeshaas maraayo curyaankiyaa meeshaas maraayo familkiya wuxuu ku leeyahay qofkan asagaaba naafo ahoo yaan la dhibina hala iska daayo kii kale jidka maraayana wuxuu jidka kuugu taagan yahay curyaankiya meeshaas marooya hebel jiis waaye hebel ilaa oo hebel dhibaatadaas darteed ayuu bulshada ama qoyska familiyada ee guriga loogu celin jiray dadka marka gabdhaha eh, looma diri maya gabdhaha waxbarashada boqolkiiba boqol looma diri jiro
Eh, waa mahadsan tahay waxaa ku laabanayaa aamino eh, takoorkaas waad sheegtay weliba eh, dhinacan eh, gabdhaha anaafada ka ah eh, ama lug ama gacan ayaad ku badatay ku badisay Ee, dhibaatooyin kale oo ay la kulmi karaan ee, gabdhaha kaleete ee dhagahala ama uun indhahaba ha aad iyo aad markii naafo la dhaho naafo waxaa waaye een, way qeybo badan tahay horta Een, anaga hadda waxaan diirada saarnay een, naafada jirka ayaan diirada saarnay sidaas si lamid ee gabdhaha een, araga la iyo gabdhaha maqalka la iyaga laftirkooda way dareemi karaan oo maxaa la dhahaa een, ayagii weliba gabdhahan jirka naafada ka eh dhibaato ka badan dhibaatada ay dareemayaan iyo gabdhaha araga iyo maqalka naafada ka ay dareemayaan sababtoo ah iskuullada waxaa arkaysaa wadankeena uma tababarna dadka arga la inay wax baraan Een, wasaaradda nada oo waxbarashada xitaa kuma jirto walow een, hadeertaan lagu soo daraayo laakiin sanadihii hore kuma jirin een, maxaa la dhahaa een, dad u tababaran ama macalimiin u tababaran ah, dad aragga la ama dad maqalka la een, inay wax baraan saawada ognahay dadka maqalka la waxaa wax lagu baraa sign language waxaa lagu baraa picture language een, maxaa la dhahaa iyagiyo wixii loo sawiraayo oo qaab sawir ahaan loo- loogu baraayo Een, dadka maqalka la sidoo kaleeta braille language waxaa la dhahayaa jiro oo lagu baro farta braille-ka la dhahayo oo lagu baraa jirto Een, yes dadka aragga la so marka een, ma jiri jirin wadankeena waxaas ma lahayn horumarkaasna ma gaarsiisnayn walow hadda xilligan dambeete markii ay aqoontii sii ziyaadayso waqtiba waqti ka dambeysa een, aqoontii sii ziyaadaysa een, maxaa la dhahaa jiilkii soo bartay farta braille-ka uu sii baahinayo een, maxaa la dhahaa waxaan isleeyahay horumar ballaaranaa la gaaray dhibaatada ayaga ugu badan ee ka reebtay marka gabdhaha ay een, anagana la midka ah, aragga la ama maqalka la waxay tahay een, in aysan jirin xirfad horumarineed ee dhan ku aadan dhanka baahiyahooda Een, iyo sidoo kaleete in ay jirto xishood ee, een, si annaga nala mid ah oo kaleete inay ka xishoon jireen een, usha cadda waa ognahay dadka aragga la ul cad een, maxaa la dhahaa ay ay adeegsadaan Een, sidoo kaleete een, dadka maqalka la ayaga waxaa waaye wax ma maqlaan wadada way iska socdaan dadan tuuriyeynaayo maxaa la dhahaa sidoo kaleete riskiya xitaa ay geli karaan nafsadooda riski geli karto wayna dhacday dhowr qofood oo maqalka la oo saas riski u galay oo nafsadooda ku waayayaa jirto Een, sidoo kaleete een, wadankeena burbur uu- oo s- hore usoo maray soddon sano burburaha lagu soo jiray Een, xabadaha wax lagu soo bartay madaafiici dhaceysa wax lagu soo bartay marka qof walba wuu dareemi karaa Een, gabdhahaas maqalka la way ka saameyn badan yihiin gabdhaha aragga la sababtoo ah gabdhaha aragga la ula isticmaalaan ushi ay isticmaalaan haddii wadada la maraayo indhool indhool allah wax ma ujeedo waa la tuuriyeynaya taas darteeda ee waxaa laga yaabaa gabadha inay xishooto ama maxaa la dhahaa niyadeeda si kaleeto uu galo horta qofka naafada eh karti iyo ad adeeg inuu muujiyaa looga baahan yahay hadduu karti iyo ad adeeg muujinin nolosha wuu ka dhacaya xaqiiqatan marka een, markii la dhaho qofka indhool dhogool jiis markii la dhaho waxaa la rabaa inuusan niyad jabin so een, annaga marka waxaan u badannahay inaan niyad jabno ereyadaas markaan maqalno inaan niyad jabno waxbarashadii aan ka harno oo aan gurihii iska joogno Ee, adoo mahadsan waxaan rabaa inaan aamin ay ku laabto ee, qoyskii Ee, qoyska waxaa dhahday gabadha marka ay ay- ay ugu yaraan uun naafo jir ay qabto ee, waxaa laga yaabaa inaysan waalidkii u dhi- ku dhiiran inay iskoolaadkii u diraan iyagoo weliba fursadahooda ay ka badan yihiin marka kuwa kale loo barbardhigo xitaa ay la dhigan karaan ardaydan kaleeta ee caadiga ah. gabadhan kaleeto ee, ama maqalkala ama araggala ee, qoyska markay ku dhex jirto iyada ma ka liidataa marka la dhaho fursadaha ma ka fursado yar tahay ee, gabdhahan kaleeto ee, jirka naafada ka ah mise way ka Yes.
fursado badan yihiin way ka fursad yar yihiin waxa ay ugu fursad yar yihiin waxay tahay een, gabadha maalan gabadha aragga la oo kaleete een, waalidkeeda wuxuu leeyahay adiga keligaa ma ku diri karo iyada keligeed oo usheedii wadato meelna ma aadi karto waalidkaaba wuxuu istaagayaa een, ma, ma bixi kartid keligaa ma, ku- ma awoodi inaan ku diro Een, waana sax oo hadeertaan maxaa la dhahaa magaalkas waxaan ognahay inuu be- dhibaatooyin ay ka jirto so marka een, waalidkana waxaa waaye wuxuu dhalay duurka ma- ha ku daynin uu isleeyahay saas darteed wuxuu leeyahay ma kugu aamini karo kaligaa ilaa qof maxaa la dhahaa aa hesho een, oo ku kaxeeya tusaale haddaan kusoo qaato gabdhahanada ee naga midka ah een, een, gabdhaha aragga la dhowr miitina aan qabanay way kasoo qeybgeli waay miitinadaas sababta ugu soo qeybgeli waayeen waxay tahay dhanka dhanka familiga ugu soo qeybgeli waayeen sababtoo ah familkooda wuxuu leeyahay ma kugu aamini karo banaanka adigoo een, keligaa eh een ma ku diri karo waa inaad heshaa qofku aan ku saacido side guard waa inaad heshaa qof ku hogaamiyo yeesaa gabadhii marka waxay ku qasban tahay inay raadiso qof hago so haddii ay raadiso dadka waxaa waaye waa iska mashquul badan yihiin waxaa laga yaabaa in eh, at least saddex qof afar qof camal ay taqaano meel ku og tahay inuu hogaamiye rabto marka gabadhii waxaa laga yaabaa marka in ay raadiso adii dadkii dhowrka ahaa ee taqaanay oo qofba meel ugu cudur daarto saas darteed ee ay ugu harto meeshii ay u socotay
way ka fursada yaryihiin way ka fursado yaryihiin ha adminis
xabiiboy haddaan kuusoo laabto eh, waxaa dhahday xilligii hore aad u adkeyd in qofka uu wada maro markii uu uu naafo jireed yahay Eh, gabdhaha ma loo diri jirin iskoolaadka marka aad isbarbar dhigto fursadaha keebaa badnaa Eh, gabadha eh, naafada ee jirka ka ah iyo tan aragga ama maqalka la in iskoolka loo diro wallaahi haddii la fiiriyo markaas midda oo in goobaha waxbarashada loo diro tanjirkaba ameeroon middan aragga la waxaa la dhihi jiray gurigan fadhi meeshaan gurigan waxaad ka ogtahay malahana meeshaan iska joog midda dhagaha la-ana indhahaasi wax ka aragtaayo dhagihii wax kama maqasho wixii gurigan soo yimaada ama hadduu arigii uu- uu uu waraabo soo galay aysan arkayninna ama bahal kale uu soo gala hataa ays- uusan- aysan ba maqlaynin tii aragga la-ayna hadday wax maqashana aysan awood u lahayn macnaha ee markaas oo familku ay ku qasbi jireen inay guryaha iska joogaan ay ka dhib badnaayeen ayna ka fursad yaraayeen in ay banaanka baxaan banaan bixid dham in- inaan loo ogolay guriga marka ay joogayso qaab noocyaa loola dhaqmi jira gabadha gabadha aragga la waa loo tilmaamaya gabadha aragga la maqalaa wax loogu sheegaa wixii markaas ay iyada ay meel ku ogto way qaban karta maana wax kale looma diri jirin tan maqalka la'na tilmaanaa wax loogu tilmaami jiray siday guriga howsha ku qaban jirta marka guriga ka adeegi jira gurigay ka adeegi jireen ha takoor badanna ma jirin takoor badan micnaha banaan banaan haa maya banaan bixidoodaaba yareed Fa- fa- takoorka waxaa ugu badnaa dadkan jirka naafada ka ah dadkan aragga la ama dadkan maqalka la waxay ahaayeen dad inta badi guryaha iska fadhiya ama waalidka ay ixtiraamsan yihiin qofkan asba wax ma maqla banaanka dad u dirtana dhibaato yuusan arkin ha kuu joogo gurigan wixii markaas uu arkaya ha kaaga qabto midda aragga la-an waxbay maqlaysaa gurigan wixii soo gala jac ha dhaaf Eh, waxaa igu tiri kuwa oo oo naafada jireed ah markay banaanka u baxayaan tusaale waa la tuuriyeyn jiray kuwan kale dhibka ma idinla qabin kuwan kale dhibka xoogaa aada ugu yaryahay maadaama guri maadaama gurigiile ay joogaan haddii ay socdaanna aysan meel ka hitinaynin oo aan micnaha qofkana oo aragga la-ana uu ahaa micnaha hadda ushaan la keenayna aan la haysanin ushaan cad oo garabka la qaban jiray qofkan dhagoolkanaasan qof la soconina inuusan bixi jirin qofka aragga la waxaa loo adeegsan jiray markuu qof la socdo inuu baxo magaalada bixitaankooda ama meel udiristooda aada iyo aaday u yarayd
Eh, waa kugu soo laaban doonaa Eh, aamino gabdhahan eh, naafo jireed ah naafada jirka ah marka la fiiriyo way ka fursado fiican yihiin waana ka su- fursado badan yihiin eh, gabdhahan kaleeto oo iyaga u baahan hab waxbarasho oo gaar ah Eh, tusaale gabdhaha eh, maqalka naafada ka ah ama aragga naafada ka ah oo waxaa dhici karto eh, gabdhaha kale naafo jireedka ah inay wax la baran karaan dadkan kale maadaama wixii ay arki karaan maqli karaan oo macalinka la socon kara marka dhinacaas aan ka fiirino ma dhihi karaa iyaga naftirkooda gaabisaa ka jiro maadaama aysan xitaa dhihi karin iskoolaad eh, gaar noo ah annaga eh, ma jiraan oo oo kuwa kale ay wax la baran karaan iyaga gaabis dhankooda ma ka jiri karaa
ha een, gaabis wuu ka jiri karaa Een, waxaa dhici karto in maxaa la dhahaa qofka meeshii uu wax ku baranaya accessibilitygiisa ee maxaa la dhahaa u saamixi karin maadaama ayaga naafo jir ay tahay ee jirka ee ee- ee xubin ka maqan tahay ama maxaa la dhahaa xubin ay si ka tahay Een, meeshiioo matalan een, aniga dugsigaygii hoose iyo dugsigayga hoose jaraanjaro yar oo iska lahaa laakiin dugsigaygii sare iyo heerka level of university wuxuu ahaa dabaq dabaqada ugu sareysa aan ku qaadan jiray sometimes een, waxaa dhici kar- waxaa dhici jirtay in dabaqa meesha ugu dambeyso in lagu qabto xiisada Een, runtii difficulty aan dareemayay laakiin waan isgeejinayo oo waxaan isdhahaya ardaydan ha ka harin sababtoo ah een, maanta haddii aan dhaho aniga meeshaan ma kori kari xiisadiina aniga aan leeyahay een, lana awoodin in la iisoo wada guuriyo ardaydii oo hoos la ii wada keeno een gaab waa dhici karaa sababtoo ah inaa xiisadii aniga aan ka he- ina- xiisadii inaa aniga ka haro yaa meeshii imaan karto so accessibility uma lihi meesha so marka aniga een, waxaa laisku dhaafay karti iyo dulqaad iyo ad adeeg waa isgeejin jiray waan ka meesha ardayda ay tagaan yaan tegi jiray waxaan awo- waxaan adeegsan jiray disability is not in ability oo waxaan isdhahayay bal tiigso asaagaaga meeshay tiigsadeen meesha ugu sareysa ma lagu qaadanayo haa kor laba jiraan jir markaan kor waanisanahay laba jiraan jir markaan kor waanisanahay soo marka een, inta badan marka naafada ma u wada sinna ma u wada sinna kartidaas iyo ad adeegaas Een, waxaa laga yaabaa in accessibility la-aantaas darteeda ee gaab ugu dhaco waxbarashadii ay ka sagsaagto qofkii oo waxbarashadii ay nacdo maadaama meeshii ce- aada ugu adag tahay culeys ay tahay inay waxbarashadii nacdo ee d- ka herto ay guri iska fadhiso Een, haddii aan sii bayaaniyo marka dhismooyinka een, haddii aan sii bayaaniyo een, survey aan sameynay yaa waxaan kusoo ogaanay ama kusoo xaqiijinay sababta ay dumarka naafada ugu yaryihiin goobaha waxbarashada inay tahay in maxaa la dhahaa dhismooyinka borblem ay ka taagan tahay sababtoo ah inay awoodin inay jiraanjirooyinka koraan ma- iskuulada badanaa oo wadankeena ka dhisan waa jiraanjirooyin Een, taasaan u saamaxaynin inay maxaa la dhahaa goobaha waxbarashada si xowli ah ee la mid ah dadka kaleete sida ay u tagaan inay usoo xaadiraan ayagana Een, sidoo kaleete goobaha waxbarashada keligood maahan goobaha caafimaadka oo kaleete iyagana saas waaye Een, dhank dadka naafada fariin dhali lama ahan ha saaxiib lama ahan yes
raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahertis ayaad dhagaysanaysaan idinka oo la socda barnaamijka kaswadaag oo aan kaga hadlayno toddobaadkan sababaha keeni kara in dumarka naafada ah ay ku yaraadaan goobaha waxbarashada caasimadda martiduna waa aamine maxamed dhurow iyo xabiibo cali abuukar oo dumarkaasi ka mid ah waan isku soo laaban doonaa balse markan
hooddi hooddi hoodeen awqasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid awqasina waa xabadu sawda waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabadu sawdada ee alfajri mara waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiiy odaga abow jilbaha tawahadda iyo diilinta ilaa cirbaha iga gaarsi khayr allaha ku siiya aab waan ku socdaayo u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiya
aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u mariyey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabad sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuun nisa alashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kiniiniyaasha labeyk iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhaxaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigoo goobtaada jooga abow taleefonka nooga qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo sideed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan afar iyo labaatan sano ayaa idin haysa kow iyo toban kulliyadood oo ay hoos yimaadaan in ka badan afartan takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblooma sare master iyo phd jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxa ay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeenna waxaana ka mid a machadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi-baarista ku saabsan soomaaliya iyo dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa'iidaysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqaysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarinta ka shaqeeya machadka luqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqaysa wacyigelinta qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulshada xarunta tababarada saxaafadda oo xoogga saarta tayaynta wariyaasha iyo warbaahinta soomaalida xarunta kaalmo sharciyeedka oo dadweynaha soomaaliyeed ka caawisa arrimaha la xiriira sharciga sida talasiinta iyo qariimidda dhibanayaasha jaamacadda muqdisho waxay heshiis gaara la leedahay boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka waxa ayna ka mid tahay ururka jaamacadaha somalilan iyo midowda jaamacadaha soomaaliyeed iyada oo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadood oo caalami ah kuwaas oo kale ah midowda jaamacadaha waddamada islaamka midowda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midowda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midowda jaamacadaha dowliga ah wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir ciwaanada soo socda landilane siddeetan iyo shan siddeetan iyo kow toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu e d u s o ama website-ka jaamacadda www mu e d u s o mahadsanideen
isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal aan dib ugu laabanno doodeenna xabiib haddaan kuu soo jeesto adiga dhankaaga ee kuwaan maanta jira markaa u fiiriso waxaa ula jeedaa ee dugsiyada wax lagu barto iyo kuwii hore xoogaa farqiya ma u dhexeeya marka la fiiriyo ee, hadba ee, ee, dhismaha la taca- ay la tacaamuli karaan dadkan farqi weynaa u dhexeeya maadaama hadda ay tahay waxbarashadii ay ahayd ewel mid dowladeed oo qofkii markaas kartidiisa iyo awoodiisa iyo dadnimadiisa uu ku tegi karay hadda waxay u bateen iskuulaadkii bareefad bareefadkiina uu yahay mid jaran jaro dheer la koraayo oo micnaha uu yahayna fiigina uusan iska bixin karin dhibaatada ugu badan oo tii hore ay tan ay uga duwan tahay waxay tahay hadda iskoolaadka fiigii qofkan naafadaa iskama bixin karo kaharuu isleeyahy jaranjaradiina way ku dhibaysaa Ee, markii hore iskoolaadkii dowladda ay dhistay ee, iskoolaaddu waxay ahaayeen ugu yaraan uun xitaa qofka yuusan boqolkiiba boqol saaxiib la noqonin ee qofka naafada ah laakiin ee, kuweenaan kale hadda aan haysano ee dabaqyada ah xoogaa way ay ka fududaayeen oo jaranjaradoodu ma, ma dheereen marka iyagoo saas haystay iskoolaad saas ah oo weliba ay ahayd ee, lacag la-aan oo qarash aanan laga rabin haddana way ku yaraayeen si fiican markaas waxa ay uga yaraayeen familiya qoyska shey.
qoyska xaggiisa haa qoyska wuxuu ahaa qofkan naafo waayo wax ma baran karo guriga ha iska joogo aragtidaasaa la aaminsan ha aragtidaasay aaminsanaayeen dadka hore hadda marka Hadda- marka hadda dadkii xoogaa alxamdulilaah dadkii waxbay fahmeen soddonkan sanoo burburka ah micnaha dhibaatada oo oo- oo- burburka iyo dhibaatada iyo midkii haba iska ahaataba laakiin sidii hore waxbarasho markii la dhaho hadday runyihin
ee, uu- I'm-
Een, haddaa ii saamaxaysa. Een, waxay sheegtay walaashay xabiibo in iskuulaadka xilligii hore een, ee dowladda ay lacag la-aan ahayd xilligii hore dowladda ay lacag la-aan aheyday Een, balse ay ku yaraayeen dadka naafada yes way ku yaraayeen Een, maadaama ay lacag la-aan ahaayeen lacagtana ee maxaa la dhahaa dowladda qabtay iskuulaadkiina ay xoogo ka duwanayeen iskuulaadka hadeertaan noo noo dhisan Een, sababtaaseete waxaan rabaa inaan wax yar ka bayaaniyo Een, waxaad ogsoon waxaa ogsoonataa in xilligaas ee naafada ay tirada hadeertaan ay yihiin aysan ahayn xilligaas dadka naafada sida hadda ay u badan yihiin umaysan badnin taas laftirkeeda way ka qayb qaadanaysa xilligaas way ku yaraayeen waxay ugu yaraayeen waxay aheeday xaddiga hadda naafada ay ku joogaan dalka xilligaas kumaysan joogin oo waa way aaday u yaraayeen naafada xilligaas so soddonkan sane kadib naafada hadeertan tirada badan aad arkaysaan ama aad maqlaysaan soddonkan sano wixii ka dambeeyey ay dhasheen burburka wixii ka dambeeyey ay dhasheen ay kusoo biireen dunida waxaa arkaysaa wadankeena waxaan ku noolnahay wadan qalalaasihiisu aad u fara badan yahay usan dhammaad lahayn Een, waxaa arkaysaa maalin walba qarax isdaba jooga qaraxaas isdaba jooga waxaa waaye maalin walba qofaa ku naafoobaya qofaa xubin muhiim ah ku waynaya Een, qofaa arag ku waynaya qofaa jirkiisa xubin laga jaraya qofaa ku dhaqa qarac jugtiisa qofaa ku dhaga beelayo so marka een, waxaan isleeyahay aniga xilligaas waxay u tiro yaraayeen oo dowladda ay jirtay dadkii naafadaha aada u yaraay balse xilligan oy naafadiina aada u bateen waxay ugu yaryihiin waxay tahay iyagoo finansigii dhanka fiigiina aanan awoodin dhanka dhismihiina culeys uu ka jiro dhanka familkiina takoor uu ka jiro waxay caqabadahaasa kulmeen
ee, su-aasheedii hore ayaan dib ugu laabanayaa adoo mahadsan ee, gabdhaha ee, naafada ee, jirka ka ah ee, iskoolaadkii ha ku adkaado oo iskoolaadkii hadda soo sheegtay ee, cilmi baaristii aad samayseenna aad kusoo cadayseen inay badan yihiin iskoolaadka jaranjarada leh ama dabaqada dambe marka taas laga soo tago haddana adigaa tusaale nool ah waa tijaabisay waa ka gudubtay ilaa heer jaamacadeeda ka- kaga gudubtay marka ma la dhihi karaa iyaga naftirkooda marka gabdhaha aan fiirino xoogaa waxaa ku jira ugu yaraan uun ee gaabis dhankooda ah oo inaysan waxbarashadii ama jeclaysanaynin ah ama xitaa ad adeeg aysan u muujinaynin ah
waa mahadsan tahay waa qodob muhiim ah in laisweydiiyana mudan Een, sacdi horta waxaan ognahay yes maxaa la dhahaa way jiri karaan dhan gaabis een, dadka naafada iyaga laftirkooda dhankooda ah taasi oo ah in ay haysanin wax dhii ku dhiirigeliya Een, waxaa ogtahay sanadihii laga soo tegay iyo sanadkan hadirtaan waxbarashada in farqi weyn uu u dhexeeyo Een, sanadihii laga soo tegay waxbarashada inay aada u yareeday uu jahliga badnaa Een, inay yareeday gabar naafo oo ah waxbarata ama waxbarasho u socota inay yareeday Een, that is een, ma jirin qof iyada la mid ah ay ku dayato qof iyada la mid ah ay ku dayato ma jirin so een, hadda xilligan la taagan yahay waxbarashadii aaday u siyaaday een, dhiiranaana muuqato een, walow aysan jirin ilaa iyo hadda gabdho naafo oo aada u fitiro badan oo wax soo bartay aysan jirin Een, laakiin step by step waaye wax walbo Een, markii la dhaho gaabkane iyaga laftirkooda dhankooda uu ka imaanaya sababtoo ah waxaa laga yaabaa qofka naafada inuu asaga laftirkiisa aamino inuusan wax baran karin adiga naafad tahay maxaa baran kartaa Een, akiid qofka waa bini aadan shaydaan iyo nafaa ku xiriiro Een, si walboo shaydaan wuu kusoo weerari karaa waxbarashadaaneed aniga imtixaanka markii imtixaanaadka oo kaleete inta badan een, dadka waxay iskuul waxbarashada dhibsadaan xilliyada imtixaanaadka cashiradii oo aada u fara badanayo cashiradii oo aada u fara badanayo aqriskiisi aa karahsanaysid Een, maxaa la dhahaa ca- caajis aa kugu dhacaayo waxaa- waxaanay ta- maba aqrin kartide waxaan ma aqrin kartide ma iska daysid aslan isaga dhan ma isaga dhabaxdid Een, tusaale haddaan ku siiyo aniga xilliga jaamacadda aan dhiganayay Een, i think inaan ahay semester four jaamacadda aan dhiganayay jaamacaddii oo aada u dheereed anigana xanuunsanaa gacan iga jabtay Een, problemaad iska haystay dabaqii aan kori waayey cashiradii oo aada igu bateen xilliyada imtixaankii oo imaaday wixii baa ii kulmeen so waxaan dhahay aamino ma dhaqaajin kartid jaamacaddan notin meesheeda ku xir so macalimiintiyaa xiriir la sameeyey waxaasoo dhan waxa igu hagaaya waa shaydaan iyo naf tusaalaan ku siinaya tusaale nool anaa maanta u ah dadka Een, shaydaan iyo naf aa igu xidhiidho shaydaanka yaa wuxuu ii sibiray inaan aniga jaamacadan aan heerka gaarayninba aslan barteedana aan ku xidho maxaa isku wareerinaya barteeda isaga xir waa dhib waa dhib waa xanuunsan tahay maga ma kartid faraha ka qaad aslan iyada dhan imtixaanaadna diyaarin kartaa maya ka leexo macalimiinta yaa waa- waxaan ku dhahay aniga waan xanuunsanahay mana awoodo inaan jaamacadda dhammaystirto ha layga xiro jaamacadda ma intay lacag igu socon laheyd ha layga xiro adlisti jaamacadda waxaan ka maqnaa macalimiinta waxay dhaheen aamino ardayda ardayda ugu fiican ardayd een, ardayda ardayada ugu fiican aad tahay Een, waan waxaadna tahay ardayda keliya ardayda keliya ardaydeena naafada ka ah waan kugu faanaynaa ma rabna inaad jaamacadda ka tagtid fasaxaan ku siinaynaa soo naso imtixaankaaga tartiib usoo diyaarso dib baan kaaga qaadanaa waxaa jiro een, markuu imtixaanka ardayga dhaafo waxa la dhahaa isbishal exam uu galaa ardayga so waxay ugu dhaheen imtixaankaas isbishal examka lagu magacaabay aan kaa qaadaynaa Een, soo naso fasaxaan ku siinaynaa waan dareemaynaa culeysaa jiro xanuunaa jiro Een, ardayd waxaad tahay ardayda ugu fiican ardayda ardayda ugu fiicana tahay mana kaa ogolaan karno inaad jaamacadda ka tagtid ama waxbarashadaada aa barteeda ku joojisid waan ku dhiirgelinaynaa garabkaagaa nahay fasaxaan ku siinaynaa soo naso noo soo naso markaa noo soo caafimaadid noo imaw waxbarashadaada dib u bilaawo exaamkana anagaa diyaar ka anagaa diyaar ku ah macalimiintaada inaan kaa qaadno so anigii maxaan helay dhiirgelinaan helay supportiyaan helay wax marka igu dhiirgeliyey hamiyaan usii yeeshay waxbarashadii waan nastay saddex biloodaan joogay saddex bilood ee jaamacad ka jooga gurigaan joogay saddexdii bilood markaan soo kabtay xanuunkii kasoo reestay yaan dib u bilaabay waan tagay macalimiintii siday ii ballan qaadeen special examka iga qaadeen anoo imtixaankayga ii diyaarsan maskaxdeeda fresh ii tahay waxbarasho diyaar u- waxbarashadii waxaa usii qaaday hami kale oo xitee waxaan rajeynayay haddee ii saamaxdo duruufta xitee inaan waxbarashada hore usii wato oo, oo master aan sii diyaariyo oo sii socdo walow hadeertaan wadankana uu isbedelo imaanayo qofka biniaadanka isbedelkaas uu ku xiran yahay marka een, gaabka waa imaan karaa qofka naafada isaga laftirkiisa gaab uu ka imaan karaa taasaana tusaale u ah waa inuu isaga aamina aaminsan yahay marka inuu maxaa la dhahaa wax baran karo oo hiigsigaasna uu gaari karo hadduu dadaalo
ee, xalka iyo ugu yaraan uun takoorka ay bulshada kala kulmaan sida ee, ee, ee, lagu yareyn karo waa u tegeynaa Ee, gabdhaha naafada jirka aha inta badan hadda diirada saartay gabdhihii kale ee ama maqalka naafada ka aha ama aragga naafada ka ah hadda maanta waa uu isbedelay ee, xamar iskoolaad waxaa la helay ay wax ku baran karaan iyadoo taa jirtay haddana ku yaryihiin Mm, familkii caqabadu ay uga imaan kartaa laakiin in uun haba yaraatay iyaga ma ku yeelan karaan mas-uuliyad ah inaysan iyadoo fursadii ay jirta ka faa'iideysan
ha taasna waxaan kaa leeyahay een, midaan kaa leeyahay een, ayaga laftirkooda gaabka wuu ka imaan kara Ee, haddii aan kuusoo laabto ee, dhankaaga ee, waxaa dhacday ugu yaraan uun wixii xoogaa waa ay isbedeleen dadkii waa baraarugeen weli laakiin waa ay taagan tahay ee takoorka lagu hayo dadka naafada ah Ee, marka sida ugu fudud oo aa isleedahay ugu yaraan uun dadkan waa lagu bari karaa in dadkan ay yihiin dad iyaga lamid ah fursadaha iyaga rabaana ee, mid lamida u qalmo
bismillaah macnaha aada iyo aaday hadda taas u dhowdaha sidii hore maadaama laga imaaday ay tahay hadeertaan in micnaha dadkii ay isdhexgalkaba hadda uu qofka aan loo adeegsanin hataa curyaan hataa isaan hataa eldhaha naafaa meeshaan socotaa la leeyahay hadda bulshada alxamdulilah sidii hore aada iyo aaday ugu- ugu fiican yihiin dadkana waxaan ilaa in micnaha ay iyagana dhankooda iska soo kaabaan
Ee, hadda weli waa w- xoogaa horumar wuu jiraa oo halkii e- eraya xanafle looga adeegsan jiraa hadda ee, naafaa timid laakiin weli laakiin takoorkii waa uu jiraa Weli waa oo- jiraa.
oo wax muuqda waaye marka see a isleedahay ugu yaraan uun dadkan waa lagu bari karaa in dadkan ay yihiin dad iyaga lamid ah ee, fursadaha ay leeyihiin ama u furin u faran u furanna mid ka mid ah, ee qaarkood iyagana ay ka faa'iideysan karaan wallaahi waxay ka faa'iideysan karaan dadkan horta qaarkood hadda maadaama ay dhibaatadii hore laga imaaday ay tahay dadka hadda isfahamkoodana aada uu isdhexgalka bulshadana uu batay Aan waxaan leeyahay waxaa yareyn kara hadda takoorkii xoogaa sidii hore inuu ka yaryahay haddana bulshadeena soomaaliyeed boqolkiiba boqol hadda kii ay micnaha naafo aan ahayn waxay hadda ugu yaraanaysaa mid hadda gurigan ka tagoo naafo aan ahayn aan naafo noqonaa marka dhibaatada burburka iyo qaraxan iyo bulshadan iyo dhibaatooyinka keentaa yareyn karaan isleeh qofkii hadda sii socday ewel mid ku dhasho naafada ewel waxay ahaan jirtay mid ku dhasho oo rabaani ama mid banaanka ku noqdo hadda naafadii waxay u badatay mid masiibadan socota ee ku dhacda qof maanta gurigiisa inuu ka tago asoo nabada uusan kusoo noqon asoo dhintay ama asoo naafa ah uu kusoo noqdo sidaasaa yareyn kartaa isleeh ani sidaasaa yareysay aa yareyn karta ugu yaraan intaasaa yareyn karta dhibaatadii hore oo ewel ahaa- wixii ereyada xanafta leh loo adeegsanayay ama ereyadii foosha xumaa loo adeegsanayay hadda waxa bedeshay dhibaatada micnaha soddonkan sano aan ku dhex jirno oo qaraxii iyo xabadii iyo dhibaatadii ay noqon karta qof naafaa meeshaan maraya qofkaan naafada ama baabuur hala koro ama jid ha gooye waxaa hadda macquula laamiga sidaad goynays qof naafaa soo socda xitaa baabuurka inuu ka istaago xoogaa bulshada isdhexgalkeeda Xoogaa ayaa- wacyigooda.
wacyigooda haa haa, alxamdu- Ee, intan waa laga sii fiicnayn karaa se isleedahay marka ugu yaraan waa lagu fiicnayn karaa maasha allah intaan inay kasii fiicnaato waa rajaynaynaa horta wayna kasii fiicnaan doontaa insha allah rajada hadda ay micnaha dadka naafada leeyihiin aada iyo aaday u fiicanta dhibaatadii hore ewel hadda waxay ahayd naafo wax barato wax tarto ah hadda la helaya ewel maba la heli jirin soomaa dhibaatadii hore in laga gudbo micnaha weji cusub oo naafada ay u furanto oo nolol cusub iyo jawi cusub hadda ay geleysaan jeclaha insha allah Ee, taladaada ugu dambeyso aa u jeedinayso gabdhaha naafada ah iyo bulshada ee, qaybaheeda kale ee ama takoora ama uun si aan haboonin ula dhaqma macnaha bulshada waxaan tala ahaan uga jeedin lahaa in ay macnaha ay yihiin dadkan naafada ah dad walaalahooda ah oo sida iyagoo kale ay jecel yihiin naftooda inay siday iyaga wax u rabaan dadkaana ay u rabaan markii waxbarasho ay noqoto qofka naafadaa inuu qofkan fiyo naafada uusan ahayn uu sida wax u barto qofkaan naafadana inuu wax u barto qofkaan naafada ah markuu shaqahe uu qofkaan naafada aan ahayn uu shaqo helo qofka naafadana inuu shaqo helo hadduu waxbarasho hela sidii oo kale macnaha waxaa hadda alxamdulilah bulshada soomaaliyeed aan u jeedin lahaa in ay macnaha dadka naafada ah laga baabi'iyo waxa iyaga ku jiro ay bulshada soomaaliyeed u noqoto qudwa
wax ku daysho kale.
Haa.
Aha, gabdhahan kaleeto ee iyaga naafada ah talada u jeedinayso gabdhaha naafada ah talada aan u jeedin lahaa waxay tahay naafo qofka maska qalbiga ka dhintaa naafo ah jirka naafo lagama noqdo qofka hadduu qalbigiisa nadiif uu yahay naafo ma aha oo maskaxdiisa ay tamaam tahay waxaan dhihi lahaa naafo jir naafo laguma noqdee gabdhaheena inay hore usii socdaan insha allah ay micnaha dadkan naafada aan ahayn meesha ay maraan ama booska ay taagan yihiin inay taagnaado iyagana ay ku daydaan waxaa jiri karo ee, iskoolaadkii caqabado ka taagan oo u saamaxaynin ee, gabdhihii ee, familkiio iyaga naftirkooda caqabada ka haystaan ee, bulshadii oo iyagana aanan caawinaynin soomaali waxay tiraahdaa see xeega loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan mushkiladu way jirtaa see marka gabdhahan ugu yaraan uun ay wax ku baran karaan goobihii waxbarashada ugu ba- ugu badnaan karaan ee, caqabadahan taaganna loo xalili karaa
Een, waa mahadsan tahay su-aasha i weydiisay sacdiyo mar midna haddii sina haloo- haddii loo fiiriyo waa wax fudud si haddii loo fiiriyana waa wax aada u adag Een, waxaa i weydiisay caqabadahan sidee solution looga heli kara Een, solutionka koowaad waxay tahay een, in community awareness wax la dhahay la sameeyo yes bulshada waa in la baraa marka markii wacyigelinta loo sameynayo ma ahan in qaab hadal ee loogu sameeyo Een, alqowl walficilaa loo baahan yahay ah ficil ahaan in loo tuso gawar wax baratay oo naafe ah in la hor keeno ee ayaga wax u sharaxdo ah ee ayaga tusto inay wax qabsan karaan lagu taageero Een, maanta haddii la tuso bulshada een, maalan maanta haddii aniga aan soo hor istaago anigu naafa ahay waxaan soo bartay haddaan soo hor istaago oo maxaa la dhahaa aan aa- aa- aa- ayagii oo naafada a ahayn bulshadii aan wax u sharxo aan maxaa la dhahaa fikirkaygii ka gado een, dabcan way ii sacbinayaan oo wayna i taageerayeen sidaas la mid ee marka gabar naafo naafo nooc walbay ahaato gabar naafo oo wax baratay waa in lasoo hor istaajiyaa Een, dhanka kaleete in lagu tababaro een, in maxaa la dhahaa een, la helo macalimiin tababaran Hah? in macalimiin tababaran oo dhan walbaba u tababaran la helo Een, si loo joojiyo takoorka ka dhanka ah haweenka naafada Een, qodobka kaleeta waxay tahay in xarumaha dhis in xaru- xarumaha waxbarashada laga sameeyo wacyigelin in wax laga bedelo dhisaanka dhismaha ah yes in wax laga bedelo si een qofkan naafada eh qof walboo naafe eh ee ugu suurto gasho inuu wax barto noloshiisana uu horumar ka gaaro Een, saddexdaas solution ugu muhiimsan dabkaygu baxay roodadou noqtay bushidan damqashada dareenkan dibna hayga ruugaa
waxaa intaa ku soo afmeeraynaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen aamine maxamed dhurow iyo xabiibo cali abuukar intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabad dhagaystayaal
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu